إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaha duwallaqa darus haka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah meydka gabar muddo la weysanaa ayaa laga helay xaafad ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo culus ku qaaday qaar ka mid ah fadhiisimaha askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha ee gobollada koonfurta soomaaliya idaacadda andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaranka naftii hurihii fooyey weerarkii qaraxa ahaa ee lagu beegsaday saldhigga degmada kaxda magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ayaa ganacsado ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ku dilay xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi dowladda etoobiya ayaa bilowday in korontadii ugu horeysay ay ka soo saarto biyo-xireenka webiga niil
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan meydka gabar muddo la weysanaa ayaa laga helay xaafad ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya waxaa magaalada muqdisho kusoo badanaya dhacdooyinka murugada leh ee loo geysanayo dadka shacabka ah ee ku nool magaalada kuwaas oo inta badan ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ee culayska badan ku haya bulshada gobolka banaadir maalintii shalay waxaa degmada dayniile laga helay meydka gabar ka mid a dadka deegaanka taas oo si arxandarro ah loo dilay mid ka mid a dadka deegaanka ayaana ka warramay sida ay wax u dhaceen gabadha gabadha ganacsataha ahayd gabadha meydkeedana saaka waxaa laga helay raadeel booliska dadka qaraaralahaa dadka qaraar hataa waxaa lahayn xibteeda qaar kamida aa la jira gabadha waxaa u dambeysay shala markay shaqadeeda aadaysay waxaan laga warhelay inay ciddooda soo wacdo teleefonadeeda isku wareegteen waa jirta laakiinse meydkeeda saaka la helay shalay markii gurigeeda ka bixaysay hooyada ugu damaysay laakiin teleefon lasoo dirayso wixii looga iimeylaysa alaan waa soo sheegaysay goobteeda ganacsideeda marka tegaysana gabdhihii abjo waxay tiri alaabtan intii fiiriya intaa laga wacaayo ma ahan markii ugu horreysay oo degmada dayniile sidaan oo kale dad shacab ah loogu dilo waxaana ciidamada dowladda federaalka inta badan lagu eedeeyaa in ciddii ka diida inay dhacaan ama ay kufsadaan ay u geystaan falal dil ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo culus ku qaaday qaar ka mid ah fadhiisimaha askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha ee gobollada koonfurta soomaaliya waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa weeraro habeen ka hor ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo weerarkaas waxaa la xaqiijiyeen laba askari ay ku dhaawacmeen mid ka mida waxaa lagu magacaabaa maxamed talaash halka kan kalena lagu magacaabo xasan dheere gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay dagaal ku qaadeen fariisiin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin halka loo yaqaano cali diyaar oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa shabeellaha hoosena maalintii shalay waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo lala beegsaday guddoomiyaha deegaanka mareere ee ugu magacaaban dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo maxamed abuukar inta la xaqiijiyey qaraxaas waxaa ku dhaawacmay maxamed abuukar oo ahaa guddoomiyaha la beegsaday iyo sidoo kale afar askari oo isaga ilaalo u ahaa sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada kasoo duulay dalka yuganda ay ku leeyihiin deegaanka buulamareer weeraradan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo maalintii shalay shiishyahanno ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay toogasho ku dileen laba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland oo ku sugnaa afaafka hore xerada singaleer ee duleedka magaalada kismaayo mid ka mid a ayaa ahaa sargaal lagu magacaabi jiray jaamac gaal idaacadda andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaranka naftii horihii fuliyey weerarkii lagu qaaday saldhig askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya wakhtiga aan jihaadka soo galay waa kun afar boqol afartan iyo kowda idaacadda al andalus ayaa xalay baahisay dardaaranka naftii horihii fuliyey camaliyadii lagu burburiyey saldhigga booliiska degmada kaxda ee magaalada muqdisho camaliyadda oo daafur u ahay dagaal lagu furtay gawaari iyo hub argagaxna dhaliyey ayaa dhacday shan iyo tobanka bishan maxamed xasan oo loo yaqaanay asadul islaam waxa uu ahaa shabaab fooda geliyey da'da siddeed iyo toban jirka ku barbaaray harka shareecada islaamka xaadiray dagaallo ka dhacay wilaayaadka islaamiga ah shabeellaha dhexe iyo mudug waxa uu ku dhashay deegaanka gambooleh ee shabeellaha dhexe waxaana uu ka soo jeeday jufada caloofi ee beesha gaaljecel ka hor inta uusan naftiisa ka iibsan allah waxa uu ka tegay dardaaran muhiim ah oo ku socda dhinacyo kala duwan mar la weydiiyey waxa ku riixay in naftiisa uu bixiyo ayuu laba qadiyadood ku soo koobay akhi waxa uu kalafay naftii inuu bixiyo kitaabka allah oo maanta cadow kusoo duuli oo maanta meel walba uu jeesjeesaya oo maanta meel walba ku ihsanaya midda kale ku xigta uu kalafta waxaa waaye gabdhaha muslimaadka oo xabsiya cadowga lagu tacdiibinaya
isagoo soo qaadanaya aayado ka mid a qur-aanka kariimka waxa uu maxamed ku biiray ragga isaga la midka ahaa ee meesha ka saaray wararka ka soo yeeray cadowga shabaabka ee ku aadan in lasoo qalday naftood qurayaasha ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin maanta ninka oo istishaadiga la fayis markuu kalfaninaya ma ahan inaan la qalde allah subxaanah watacaala aayadiis ayaa ku dhabaynaya oo ah ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يو آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إلى آخر آية آيداس أيو كدبينا ما أهن إنا لسوق دي كوا قال أو مرتدينته يو كوا وشخيبة وما تدهن والسوق دي والله بين أي شيء من اللقلدن وأن إلهي سبحانه وتعالى كتاب كسو نصرنا ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك وحكوري وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك maalka sheegaysa maal ayaa laga sheekeynaya maalkaas bixiyaa leh nafafigeena gacmeena tahluka isku keenin maalkaasoo la haysta ayaa tahluka loola jeeday dad ayaa saas ku fasiray kuwa maanta waa la qaldadhahayaan meesha kuwaas ayaa lamid ahayn oo aabayaashooda raadkooda ayaa haayeen aabayaashan raadkan ayaa haynaa fariin ayuu u diray shisheeyaha kusoo duulay dalka akhi fariintii gaalada waddanka soo doosha ku wajahan waxaa waaye awalan waxaa leeyahay tuubuu ilallaahi towbata nasuuxa ilaahi subxaanah watacaala u tooba keena oo diinta alla qaata maanta wallaahi aniga istishaada inan gala inan khimaasi gala kama zuulin ilaa mujaahidka nagu dambeeya ka shahiida wax walba dhaha magac kasta noo bixiya nooci rabta noo dagaalama insha allah anigana kama zuulina ina camaliyaad istishaada iyadii ku beegsanin ilaa ka tooba keenaysaan allah subxaanah watacaala ayaanoo sheegay ina mujaahidiinta kuwa uu ama xumaadaan ama baaba-aan way ku kala keenaya marka maanta wax aniga u dagaalamayna waa maanta oo ina diideen laa ilaaha ilaa maxamedun rasuulullah marka laga soo tago shisheeyaha uu sidaasi kula hadlay waxa uu dhanka kale maxamed la hadlay oo fariin kale ku wajahaya cumilada shisheeyaha u shaqeeya martida waxaa leeyahay ilaahi subxaana watacaala tooba keena maanta waxaa idin qalday waa qaadkaas walaahi qaad aakhare waxba idin taraya waxay ogaateen ina maanta qaadkan diidtina ku iibsateen meelna idin gaari doon oo meel fadhigiina oo noqon doona fadhi murugeed insha allah walaala mujaahidiintan waxaa diyaar u hayn sidii ay ku baabi'in lahaayeen walaahi gaari istishaadaeeda ay ku burburnayna insha allah bartama ay idinka dhigaynaa waraysiga laga qaaday naftii horihii fuuriya camaliyadii beegsatay saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho oo aad u dheeraa waxa uu dhanka kale dardaaran kaga tegay ehelkiisa waxaa leeyahay aabay ilaah subxaana watacaala waxaan kaa rajaynaa ilaah subxaana watacaala in ku gaarsiiy maasilada aan rajaynays insha allahu tacaala maanta wax sabab una wajahaadka in soo haleela oo adiga hooyadii waxaa leeyahay hooya insha allah sabar hooy macaan wallaahi ana kuma bixin wax oo dhib kuma bixin maanta waxaa u baxay sidii kuu shafeec qaadalay walaahi ilaah subxaana watacaala wuxuu maalintii oo uurka soo baxay ilaa halaha waa iga qoray camaliyada inaan galo insha allah riyooyin badan oo ku arkay inuu camaliyad gala insha allah ilaah subxaana watacaalana wuxuu ka rajeynaa inaa camaliyadayga aqbalo walaahi hooya kuu shafeec qaadi doona maalinta qiyaama beesha waxaa leeyahay ilaah subxaana watacaala ka cabsado maanta wallaahi caamilaad isheeda oo ku yirtiin ilaah subxaana watacaala ka cabsado war dhallinyarada oo beesha ka dhasha waxaa leeyahay ilaah subxaana watacaala ka cabsado maxaa idinku ku dhacay war jihaadka ma soo haleeshaan ilaah subxaana watacaala ka cabsano oo jihaadka soo haleelna intaas ay darma qaraabadii hele si kastaba ha ahaatee arbacadii lasoo dhaafay ee toddobaadkii tegay ayay ahayd markii dagaalyahano aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay weeraro waaweyn ka fuliyeen xarumo ku yaala magaalada muqdisho iyo duleedkeeda howlgalladaasi oo ay ku dhinteen xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa cabsi geliyey madaxda saraakiisha dowladda iyo shisheeyaha ku sugan xarunta xalana ee magaalada muqdisho nuuca weeraradaasina waxaa lagu sifeeyey inay ahaayeen kuwo xoogan oo aanan horay muqdisho usoo marin tobankii sano ee lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalka ayaa ganacsada ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ku dilay xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi mahad cubayd ayaa ka waramaya ganacsade lagu magacaabo maxamed axmed ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ganacsadahan ayaa waxaa dilay sarkaal ka tirsan ciidanka loogu yeero haramcad ee dowladda federaalka waxaana la sheegay in sarkaalka wax dilay uu ku dhuumaalaysanayo hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay farxan qaroole oo ah taliyaha booliska gobolka banaadir ahna sarkaal haysta ciidanka haramcad sida ay sheegeen ehlada ninkan la dilay dilka loo geystay ganacsadahan ayaa dhacay saddex maalin ka hor waxa uuna intaas ku jiray firinjeer maanta ayaana la aasay qaar ka mida ehelada ninkan la dilay ayaa warbaahinta kula hadlay goobtii uu aasku ka dhacaye waxaa dilay gacanka xaq daran baa dishay meeshiisa ganacsi goobtiisa ganacsi baa lagu dhex dilay asagoo iska ganacsanahaya ciidamada dowladdaa dilay sargaal hamaram casa aa dilay waana naloo diiday annagoo u jeedna oo aan maalka layidhaha naloo diiday inaan macnaha naloo soo xiro naloona qabto mana joogaa nala yiri waana joogaa annagoo og hadda walaalayaal waxaan rabnaa inaan cadaalad helno oo ninkaas naloo soo qabto ninkaas gacan ka xaq daranaa dishay ciidamada dowladdaa dilay sargaal haram cadahaa dilay waa ognahay xaqiiqna waan u haynaa magaciisana waxaa la yidhaha cabdirasaaq barre maxamuud ninkaas waxaa lagu dilay ceelasha biyaha goobtiisa ganacsiga isagoo jooga oo shaqaysanaya xaafiiskiisa loogu yimid halkaasaa lagu dilay sidoo kale qaar ka mida ehelka ayaa iyaguna waxay yidhaahdeen sidan waxaa la yaab la oo geerisi nooga daran sidana loola dhaqmay dhib guuda horta ceelasha biyaha ka jira asbuucii dhoweed waxaan u malaynaya dadka lagu dilay shan qof lix qof ay ka badan yihiin askar iska socotaoo qoryo wadata gabar samsam irideeda shaha ku karinaysay saddex beri lagama joogo afar beri xabadaa lagu dhiftay waa layska maraa wiilkan asagoo dukaankiisay gadanayaa loo yimid nin sargaala ciidamada dowladda ka tirsan xidiglaha soo galay waryaa fur markuu furana xabadu qamqam ku sii nin la yaqaan oo sidaa waa nin la yaqaan cabdirasaaq barre maxamuudaa layidhaha waa xidigle waa gaal jecel waa niman layidhaha darisame waa la yaqaanaa sidaasaa loo yaqaanaa ninkaas maalin dhawed la dilay oo saddexda maalmood farinjeerka ku jiray oon dhibanayaashiisii aan nahay inaan horta cadaaladda u helna waa rabnaa waxaa kaloo jiro odaynimo guud ahaan uga hadlayaa dhibaatadu ceelashu qabaan maalin kasta waxaa nala ku dilaa sabab la'aan maalintii khamiista ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii askari ka tirsan dowladda federaalka uu magaalada muqdisho ku dilay haweenay dhakhtarad ka ahayd isbitaalka digfeer warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacada islaamiga alfurqoon dowladda itoobiya ayaa bilowday in korontadii ugu horeysay ay ka soo saarto biyo-xireenka webiga niil kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday gobolka benishanguul ayay dowladda itoobiya si rasmi ah xariga uga jartay biyo-xireenka ugu weyn qaaradda afrika ra-iisul wasaare abiy axmed iyo inta badan mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda xabashida ayaa ka qayb galay munaasabadii lagu furiyey biyo-xireenka nahda wariyaal caalami ah iyo safaaradaha dowladaha shisheeye uu fadhigoodu yahay magaalada adisababa ayaa xaadir ku ahaa munaasabadda xariga looga jariyey biyo-xireenka itoobiya dabaaldegyo ballaaran ayaa durbadiiba ka bilowday gobollada amhara iyo oromiya abiy axmed oo hadlay waxa uu sheegay in biyo-xireenka uu maalin walba soo saari doono koronto dhan saddex boqol shan iyo toddobaatan megawat balse waxaa la filayaa in wax soo saarka la kordhiyo oo la gaarsiiyo toddoba boqol iyo konton megawat marka la dhammaystiro dhismaha dowladda itoobiya oo iska indhatiraysa dhammaan didmadii uga imaanaysay xukuumadaha masar iyo suudaan ayaa tallaabadan qaaday balse lama oga waxay noqon doonto jawaab celinta masar oo ah dalka uu saameynta ugu weyn ku yeelan doono nuqsaanta ku yimaada biyaha webiga niil warkii subaxnimo oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay saaka alfurqaan waa inaga intaa